إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد باب تشميت باب تشميت العاطس في الصلاة وقفكه هندسي ما الدعين كلا الصلاة الدحريرة ما لا دعين كلا قفكي عاد إسكاها هندسي ما لا أرن كلا يرحمك الله waa u ducayntii weeye marka waa master mudaaf ilaa mafcuuli ma aha isagaa ducaynaya laakiin ma loo ducayn karaa horaynu usoo marnay hadduu qofku isagu alxamdu lilah yidhaahdo inaanay dhib lahayn laakiin yarxamuka allahu ma la odhan karaa xadiidkaa ka jawaabi can mucaawiyata bni alxakam asulami qaala sallaytu maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed baan la tukaday buuhi asxaabigaas facadasa rajulu min alqowm nin qoladii ka mida tukanaysa baa hindhisay faqultu yarxamuka allah waan u daceeya waxaan kuuhi yarxamuka allah allaha kuu naxariista yarxamuka allah ilaahay baa kuu naxariistay weeye xagga lafdiga marka laga waa khabar laakiin waa ducaa intaa markaan anigoo tukanaya idhi faramaani alqowmu biabsaarihim qoladii tukanaysa indhahaaba la igu soo wada eegay anigii aniga ahaa baa la isoo wada eegay faqultu waxaani waa hukla umiyaah alla goblanka hooyaday hooyaday iga goblanta oo talayla yaabay waa hukla ummii ayaa hayda markaa hawsagtadaas iyo waxaasaa la raaciyo waa baab kale oo maaragtay munaadayaasha mid ka mida wey waa hukla umiyaah goblanka hooya hooyadayga goblanta maa sha'nukum arrinkiinu muxuu yahay dadkiinan tukanayow tanduruuna ilaya maxaa iga soo eegaysaan dee fa jacaluu haddana way ka dareeno waxay bilaabeen yadribuuna biaydiihim gacmahooda inay ku garaacaan calaa afkhaadihim bowdyahooda haddana gacantiibay bowdyada ku dhufteen markaa laydh cas baa u shidanaya waar ka daah waar ka kala daah ku labaad baad ku celisee fa caraftu waxaan gartay annahum iyagu yusamituunii inay aamusiinayaan ayuu ishaaraadkii ku fahmay falamaa ra'aytuhum yusakituunii markaan arkay inay aamusiinayaan laakinii sakatu marka laakinii waa iska sila iyo tawkiid macnaheedu waxa weeyaanu sakatu falamaa ra'aytuhum yusakituunii sakatu markaan arkay inay aamusiinayaan asxaabtii tukanaysay waan iska aamusay qaala wuxuu uhi falamaa sallaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam markuu nebigu tukaduu salaaddii dhammeeyey biabii wa ummi aabbahay iyo hooyadayba allaha ku furtay isagae oo allaha badbaadiye nebigaeh waa jeclaysanayaa maa darabanii walaa kaharanii walaa sabbanii maa darabanii imuu garaacin walaa kaharanii imana huruufin oo huruufku qofka la huruufaa ficilna wuu leeyahay oo dee waa marka aad indhaha ku gubteed giir isaga kiciso qowlna wuu leeyahy oo canaan buu leeyahay walaa sabani imana caayin imana huruufin imana canaanan imana caayin uma qaala eedyarunbaa wuxuu igu yidhi inna haadihi asalaa salaadan iyadaee muslimku tukado laa yaxilu fiiha dhexdeeda ma bannaana shay-un wax ka mid ah min kalaami nnaasi haada la hadalka dadka lala hadlee noocan oo kale ah haadaa ismu ishaaro wuxuu u dhacayaa khitaabkan adigu aada samayseed la hadashee tooska ah weeyi laa yaxilu fiiha shay-un min kalaami nnaasi haada hadalkaaga noocan oo kale ah ee ah in qof toos loola hadlo salaada dhexdeeda kuma bannaana maxay tahay haddaa innamaa huwa التصبيح والتكبير وقراءة القرآن waxa meesha lagu haya ku urursan salaada waxa weeye tasbiix allahu akbar qur-aankii marka intaa wixii aan ahayn oo dadka hadalkooda lama ogola qof waa loo ducayn karaa maqan qof maxaanku idhaahdaa laakiin dee jooga lalama hadli karo aw kamaa qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam ama waa siduu nebigu u yidhiye haddaan sheegay waxyaabihii hadalkii rasuulka qaar ka mida waa siduu u yidhi waaw kamaa qaala min almanquuli ka saxbihi kamaa can ka milihi kamaa can saxbi warad ereyga aw kamaa qaala iska xidha moobaylada had hadal ma dheere ita kitaab kaluu noqonaya la akriyaya allah yahdiikum aw kamaa qaala iyo milahu iyo naxwahu ereyada waxaa la isticmaalaa markuu qofku ka shakiyey ereyadii rasuulka salى اllahu alayh wasalam qaar ka mida qultu yaa rasuula allah markaan waxaan ihi rasuulki ilaahayow innaa qowmu xadiidu cahdin bijaahiliya annagu waxaanu nahay qolo wakhtigoodu ku soo dhowaaday diin la-aantii iyo jaahiliyadii jaahiliyada waxaa weeye dadkaan diinta islaamka haysan dhowaan baanu soo islaamnay waqad jaaana allahu bilislaam islaamkii buu ilaahay noo keenay wa minaa rijaalu ya'tuuna alkuhaan waxaa naga mida qaar sixirlayaasha iyo faaliyayaasha u tegi jiray baa naga mid ahaa taas waxaa halkaa ka muuqanaya sixirle iyo diinla waa islaasima oo sixirlo had iyo jeer diin maayo markay dadku sixirka u tagaan waa markay diintii ilaahay saloogaan aayadda suuratu lbaqara boqol mia wamaa xawlaha waxaa ilaahay uu kaga warramay reer banu israa'iil markay diintii ka tegeen ayay sixir ku bedesheen watabacuu maa tatlu shayaaiinu calaa mulki sulaymaan wamaa kafara sulaymaanu walaakina shayaaiina kafaruu yucallimuuna annaasa sixr markaas haddaad aragto dadkiioo sixirlaha agtooda uu suuq ka leeyo madaxdii u tegayaanoo dumarkii u tegayaanoo tijaartii u tegayaanoo warbal waxaan ka waran hebel iyo sixir sidan iyo la leeyahay haadaa kufrun waa inay dadki ilaahay ka gaaloobeen iyo diinta weligoodba muslim ha sheegtaa hadday miyir qabaanay islaami hagaagsan yihiin sixirlahay khaarajin laayeen awooda u diri laayeen oo dhexdooda ku noolaadeenba ila waa kaafire qaala markaasaa nebigu wuxu uhi falaa ta'tihim ha u tegin sixirlayaasha qaala wuxu uhi qultu waxaan ihi wa minaa rijaalun yatatayaruun haddaanu jaahiliyada nahay waxaa naga mid ahaa qaar waxuunba hasaysta iyana waa badownimo diineed weeye inuu qofku idhaa halkaasaa la iga raacay waa la iwanjaafay waa la isimbiiday hebel baa isoo eegay waxaa inuu ka dhammaan waayo halkaa haddaynu marno waxaasaa dhacaya oo qofku uu noqdo mid ka shakisan awoodihii ilaahay iyo qadarkii qaala markaa nabi wuxuu ihi daaka kaasi shay-un waa arin yajiduunahu fii suduurihim laabahooda ay ka helayaan waa wadareen waswaas weeye waa waswaas falaa yasudahum yuu ka oodin uu ka hor joogsanin wixii ay yeeli lahaayeen tadayurku waxa weye shimbir lagu meeraysta xaggee u duushay koonfur bari galbeed dhinaca tegi mayno markay u duusho xaggaa waynu tegayn marka falaa yasudahum yuu ka oodin waxay doonayaan ka hor joogsanin qultu waxaan idhi buuhi haddana macnaha rawaasib aljaahiliya yuqlicuhaa dhidibadii jaahiliyadu fujinayaa ninkani kurtimadeedii ayuu fujinayaa wa minaa rijaalun yakhuduun qaar kalea naga mid ahoo dhulka xariiqa waa faaliyaa nooc ka midoo midina wuu fooxiyaa mid dhulku xariiqaa mid aleel buu ridaa mid inkaaro kaliiyo rawxaan buu wata qaala wuxuu uhi kaana nebiyun min alambiyaai yakhudu nebi ambiyada ka mida baa jirayoo dhulka ayuu xariiqi jiray fama waafaqa khadahu fadaak qofka khadkiisii iyo farsamadiisii waafaqo way u dhantay oo nebigaa waa loo fasaxay dee ka waafaqana waa loo fasixi keebaase waafaqaya garanaya isna uma sheegin nebigu calayhi salaatu wasalaam iska daaweeye dee kol haddaanad nebigii khadkiisii garanayn intaa markuu raaciyey arrin isaga khusaynaya ayuu soo baydhay markuu jaahiliyada iyo inkaaraheedii iska fuji qaala wuxuu uhi qultu waxaan idhi jaariyatun lii addoon baa jirta nebi maxamed oo aan leeyahy kaana tarca hunaymaat xoogaa yaroo xaynaba ii hayse ii raacayse hanamun ghunaymaat waa inta yara adhiga yar xayn baa la idhaah qibala uxudin waaljawaaniya uxud xaggeeda iyo meesha jawaaniyada la idhaah waa meel aan ka fogeyn uxud meelaha uxud duleedkeeda ayaa meel magaceed weeye jawaaniyadu id idalactu calayhaa idilaaca mar baan soo yaro kormeeray gabadhii adhiga hayse faida di'bu waxaan arkay bahalkiiyayga ahaayoo qad dahaba bishaatin minhaa lax adhigii ka mid ah la cararay wa ana min bani aadam aniga qudhigayguna dee reer bani aadam baan ka mid ahayoo dee malag maihi aasafu kamaa ya'safuun waxaan u murugoonayaa oan u ciishoonayaa u cadhoonayaa de sida ilmo bani aadam u murugoodaan u garnaqsanaya laakinii sakagtuhaa saka kumaan daynin cadhadiiyo dhirbaaxan ka jaray sakadu waa dhirbaaxa culus weeye dee baltaana ka war dembigaana waan galay miskiinad yaroo ay hoos joogtay baana aada u dhirbaaxay fa caduma daalika arrintaasi waxay ku weynaatay calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam addoon ha ahaata laakiin in la addoonsado lama ogola oo looga jeedo in la cadhaabo oo la ciqaabo magacaa ku baxay laakiin sida muslimka kale u noolaanaysa lana cadibi maayo la ciqaabi maayo aryaa markaasuu nebigu madaxa dee waa aad bay ugu weynaatay waa ka murugooday fa qultu waxaan idhi buu ihi afalaa uctiquha dee maan kafaara gudba ka dhigaan xoreeyo haddaan dembi ka galay si aan isaga maydho dee maan xoreeyaba qaala markaa nebigu waxau ihi itinii biha bal ii keen qaala faji'tuhu biha marka waan u keenay buu ihi addoontii rasuulka fa qaala markaa nebigu waxau yidhi ayna allah ilaahay xagguu jiraa qaalat fi samaa xagga kore bay tidhi qaala wuxuu ihi man ana aniguna kumaan ah qaalat waxay tidhi anta rasuulu ullah adiguna rasuulkii ilaahay baad tihi qaala markaa nebigu waxau ihi actiqhaa xoree fa innahaa mu'mina iimaan bay leedaho way istaahishaa in la xoreeyo ugu horrayn xadiidkaasi markaa wuxuu inoo faa'iideeyey maxalushaahidkuna yahay qofku haddii uu tukanayo inaanu cid la hadlayn ama qof salaada ku jira ha ahaado ama qof ka baxsanba ishaaro waynu soo marnay waanaynu arki laakiin hadal maya fuqahadu way sii wadeenoo waxay idhaahdeen xataa aayad qur-aanada ha isticmaala isaga oo uga jeeda qof inuu la hadlo yaa yaxyaa khudi lkitaaba ayuu leeyahy nin buu la hadlayaa waar yaxyaw kitaabka qaad dee waa aayad laakiin nin buu leeyay kitaabka qaad yuu dayac mina ilmaha yar ka qabo ama dabaysha ka qaad marka khitaabkiibuu noqonayaa bayidhi saasay culimada islaamka o dhan isku raacsayin daliilkaas saxeexaana waa u hayaan bacdulmaalikiya baa waxay idhahaan limaslaxati salaad danta salaada hadduu yahay waa la hadli karaa xadiidkii dulyadayn bay markaa soo daliishanayaan ee nabiga uu yihi salaaddii miyaa la gaabiyey mise waadii la waday salaada dhexdeeda uu ku hadlay laakiin kaana jumhuurtu way ka jawaabeen waxay dhahan nin jaahila buu ahaa qofka jaahilka waa loo cudur daari karaa iyo qofka ilowsan laakiin caamidan caaliman maya iltifaatka eegmadu inaanay dhib lahayn baynu arki inkastoo laga wanaagsan yahay laakiin marka arrin soo kordho inay dee aanay dhib lahayn sida asxaabtu u eegeen ficilka yarina dhib male ilan boodihooday ku garaaceen waxa aynu markaas ka arkaynaa xadiidku kaleu muujinayaa ceebaha jaahiliyada in la iska daayo intaa uu sheegay asxaabigiiyo inta la mida wixii diinta ilaahay aanay ogolaynba waa dhaqan jaahiliyadeed samayntiisuna waa xaaraan weeye curfi iyo caado kastaba ha ahaado caadada waa la raacaa haddii aanay shareecada khilaafsanayn nebi ambiyada ka mida khadkiisii la raaci maayo maadaama aan la garanaynin qofkuna dhulka ma xariiqi karayo dadka in la cadibo maaha ama shaqaalaha ah ama racyadaada ah sidaa nebigu u diiday calayhi salaatu wasalaam nebigu gaalka wuu ku adadkaa gaalada qaarna wuu laayey oo markuu jihaadka ku jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin ilmo yar iyo addoon iyo ooritoona weligii ma dharbaaxin mana feedhin nebigu calayhi salaatu wasalaam meel loo xoog sheegta maha meeshaasoo kale masaa'ilka fiqiga ee xadiidku uu faa'iideynayo waxaa ka mid a haddii addoon la xoraynayo waxaa la xoraynayaa ta ilaahay rumaysa aw taxriiru raqabatin mu'mina waayo qofkani markii horeba sababtu addoon u noqday waxa uu ahaa ilaahay buu diiday oo ilaa intii lasoo qabanayay gacanta lagu dhigayay ayuu ilaahay ku gacan saydho markaasuu istaahilay inuu aqoon addoon noqdo laakiin kol hadduu ilaahay rumeeyey waa nusuustu waxay dhiirinaysaa in la xoreeyo waana sababtu nebigu u weydiinaya calayhi salaatu wasalaam masaa'ilka caqiidadaha xadiidku faa'iideynaya waxaa ka mid ah culimmada qaarkood ha diidaan laakiin xadiidkuu banaynayaa inta badanna selafku waa ogol yihiin ayn allah in la odhan karo ilaahay xagguu joogaa sidaa nebiguba uu su-aalay calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo muujinaya xadiidku ilaahay inuu ka sarreeyo khalqigiisa maadaam jawaabtii gabadhan uu nebigu qaatay calayhi salaatu wasalaam istawaa cala alcarshi carshigiisa ayuu ku egaaday khalqigiisana waa ka sarreeya rabbi culuwiga ilaahay ayaa xadiidku uu sugayaa fi samaai waxaa looga jeedaa bay yidhahaan culamaa alcaqiida cala asamaa waa haddii samadu ay tay kuwan ajraamta lehee saddexda ah oo ilaahay kuma dhex jireen waa ka sarreeya carshigiisu maadaama uu ka sarreeyo samada haddii looga jeedo sarraynna way noqon kartaa markaa oo fiidu sideeday ku shaqaynaysaa markaana xadiidku waxyaabahaasoo dhan waa muujinayaa iyo kuwo kaleba baabu tamiin baabu ta'miini waraaa alimaam xadiidka waxa uu baabku u baabiyay in imaamka marka laga dambeeyo aamiin la odhanayo faatixada kama mid aha laakiin waa sunne marka salaada lagu jiriye marka laga baxsan yahayba faatixadii waa duco imaamka ma'muumiinta malaaig malaa'igta intuba aamiin baa la isla wada odhanaya can waa'il bni xojr qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam idaa qara'a markuu nebigu akhriyo wala daalliin qaala wuxuu odhanaya aamiin warafaca biha sawtah codkiisana kor buu ugu qaadayo waa la maqlayay aamiin madhabta xanafiyada lama yidhaahdo aamiin waxaa laga yaabaa haddaad axnaafta la tukato inaad keligaa un meel ka qayliso markaa khaalifu sunna weeye oo sunnihii bay markaa khaalafu sunna sunnihii bay khilaafeen nebigu isaga laftiisii oo imaama ayaa kor u qaaday asxaabtana dee ku dhawaaqa buu leeyahy oo markaa dee shayga lagu dhawaaqaana waa shayga kor loo qaaday cabduraxmaan binu sakhr abi hureyra oo kale marka imaamku uu akhriyayo faatixada ee uu soo gaarhayo wuxuu odhan jiray laa tafutnii biaamiin war bal aamiinta ila sug aamiinta aamiinta igu sin si uu soo gaadho waa aaminsadoo dembi dhaafkan u helo can waa'il ibni xujrin annahu sallaa khalfa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam fajahara biaamiin aamiin buu kor u qaaday nebigu wasallama can yamiinihi wa can shimaalih midigtiisiiyo bidixdiisana assalaamu calaykum buu ka yidhi xataa ra'aytu bayaada khaddi jeeroon arkay caddaanka dhabankiisa oo u caddaan rasuulku sala allahu calayhi wasalam dhabankiisa caddaankiisii jeer uu iga muuqday midig iyo bidix marka taasina waxay kuu muujinaysaa in aamiin kor loo qaadi karo tasliimkuna inuu ku wanaagsan yahay midig iyo bidixba inkastoo hal mar la odhan karo oo tasliimka lagu soo gaabin karo laakiin sida axaadiidtu u badan yihiina wanaagsani waxa weye laba tasliim tasliimataan midig iyo bidix can abi hurayrata ana الnabiya slى اllahu عalayhi wasalama qaal ida qaala alimaamu gayri اlmaqdubi calayhim wala اdaliin markuu imaamku yidhaahdo faquluu waxaad tidhaahdaan aamiin xikmadduna waxa weeye fainahu arrinku waxa uu yahay man waafaqa qowluhu qowla اlmalaa'ika qofka hadalkiisu hadalka malaa'igta waafaqo gufira lahu maa taqadama min denbi waxaa laga dhaafayaa dembigiisii hore oo dhan wax sahlan maaha dowladdiinni iyo reerkiinni iyo lacagtaadu tana dembiga kaama dhaafaysa ilaahay unbaa dhaafa waman yakfiru dunuuba ila allah macnuhu markaa waxa weeye la eego wakhtigiisa waladaalliin kolka uu yidhaahdo macnaheedu dhammeeyo weeye isagii maxaa sugaya waa inuu aamiin yidhaahdo marka goorta la doonaya inaad aamiin tidhaahdaa waladaalliin waa inuu ka dhammaadaa oo isagoo aamiin uu bilaabaa markaasaa la iswaafaqi karaa malaa'igta laakiin intaanu aamiin odhaninba intaanu waladaalin odhanaynu dhammaynin haddaad aamiin tidhaahdo horaad u qadimantay marka tii malaa'igtu way kaa dambaysaa iyo tii imaamkuba idan markaa saddexdu waa inay isku beegmaan oo la yidhaahdo waladaalin kolkuu yidhaahda buu nebigu kolkuu yidhaahdo idaa amana alimaamu faaminuuna way jirtay waa la israacinayaa saddexda faquuluu la cirbiya idinku waladaalin kolkuu ka dhammaado isagiina wuu odhanaya idina dhah wax weyn weeye malaa'igta inay iswaafaqdaan ibliiska inay iswaafaqdaanna waa balaayo weyn marka ama malaa'igtaada waafaqi ama shayaadiinta marka haddii qofku shayaadiinta waafaqo halaagsan malaa'igta ilaahay hadduu waafaqo qowlkooda iyo ficilkooduna wax qiimo badan weeye ilaahay baa ka raalliya can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal rasuulku waxau ihi idaa amana alimaamu faaminuu imaamku markuu aamin yidhaahda aamiinsada oo ha bilaaba isagu markaa waa lala bilaabay fainahu man waafaqa taamiinuhu taamiina almalaa'ika qofka aamiintiisu aamiinta malaa'igta ay waafaqda gufira lahu maa taqadama min denbi dembigaa hore laga dhaafaya culimmadu waxay u badan yihiin waa hayra alkabaa'ir dunuubta waaweyn maya taasi taxtaaj ilaa tawba towbad bay u baahantay dembiga weyn ilaahay wuu dhaafaa laakiin towbad baa laga doonay qofka dunuubta bani aadamka laga galoo dhammina kulluhaa kabiira waa wada kabiira qowl iyo ficil midkas mid kastaba ha ahaato marka bani aadamkii waa inaad istixlaal ka doontaa tidha isaamaxa ma haddaad wax ka qaatay wixiisii u celisaa qowlkaasay u badan yihiin maadaama axaadiidta qaarkood ay ku soo aroortay mowduuc kaleba ha ahaadee majtunibat ilkabaa'ir marka kabiirada iyo dembiga weyn qofku uu ka durko وفي زيادة وحكي عليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين آمين أي أورنج قال ديرين كرا قيبت الدنباء مدكاس لنا قابين كرا لنا ديرين كرا آمين وران كرا قبل آمين حركتين مدك ورانا ولا بحركة مدك دنبنا ولا بحركة آمين هدي لا ديرين ينا كدنبا لا ديرين آمين لكن كاهره in la shidoo la dheereeyaa sax maha sideenna aamiin horaynu marar horaynu kusoo celcelina waa qalad taas walaa waayo ma ereyga macnihiisu waa istajib ya allah istajib ilaahu noo aqbalo weeye markuu iminka sidan yahay laakiin haddii miimka la shido dee qasad buu noqonaya walaa aamiin albeyt alxaraama oo kale qiraa'atu warsh ama riwaayada warash ayaa iyadu dheeraysa madulbedelka noocan oo kale ah laakiin iyadana dariiqadeedu waxa weeye inaan la shidin markaa miimka aamiin wey markaa hadii la dheeraynayo waa inaan miimka la shidin baabu tasfiiqi fi salaa sacabadhabadkii salaada dhexdeeda suuldhabaadala salaada wey salaada suuldhabaalo gaaray leedoo dumarka loo ogolyahay tasfiiqaasi sacabado la ysku dhufto dhabarkooda iyo iyo iyo cadaanka iyo midowga la ysku dhufto ayaa tasfiix iyo tasfiiq la yidhaahdaa waana dumarkii baa la ogol yahay ragga looma ogola dumarkana arrinkoodu asturnaan buu ayuu u badan yahay ama arrinkiisuba ku urursan yahay meel baahiyo keento mooyaane qaylo gabadheed aynaga asturnaato dadku wuu kala duwan yahaye sanqadhayaaba qaar soo bidhaansanayaa jira falaa takhdacna bilqowli fayadmaca aladii fii qalbihi marad waqulna qowla macruufa ilaahay baa wuxuu ihi hadalka ha macaanayninoo ha jilcinina hadal jilicsanoo ragga soo jiidan kara ha odhanina dumarow dadkii isku mid maaha qoftaq wuu leeyahay oo wixii dhawaaqa dhagaysan maayo laakiin fayadmaca aladii fii qalbihi marad dad qalbiga ka bukaa jiro oo damicii shaydaanku uu ku badan yahayoo ruuxaa codkeeda un bidhaansanayo cod macaana odhanaya oo adigaa dee idaacadaha maqlaya kadib waxay noo socoto heestii macaanaydbay ku leeyahy heestii macaanayday ku luuqaynaysa heblaayo marka codkii inuu yahay mid la macaansanayo ayaa halkaa aad ka arkaysaa xikmadina waxay odhanaysaa qad tacshiqu ludunu qabla alcayn waxaa laga yaabaa caashaqa dhegtu inuu horeeyo isha ka horba horena way u sheegeeno waxay idhahaan dhegti iyo isha waxa da-weyn bay idhahaan dhegta dhegina meelbay meel dheer bay ku dhacdaa ilina meel dhow marka arrintaasi waa arrin sahlan maaha sharciga ilaahay wuxuu diido waa la daynu di kale waa la halaagsani waayo dadka ilaahay baa abuuray indhahooduu yaqaanaa dhegahooda wadnahooda maskaxdooda waabuu abuurayoo dee gacanta ku hayaaba isaga gacanta ku hayaba marka uu kaaga warbixiyo waa yahay undhe sidaadaasay ku dhanta ilaahay o adaana yaqaana can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxau ihi atasbiixu lilrijaali waatasfiiqu linnisaa tasbiixu waa ragga subxaana allah ayuu qofku odhanaya ama ha la hadlayo ku salaada ku jira ama ku ka baxsan tasfiiquna waa dumarka tasfiiqaasi markaa waxa weeye gacanta midig qeybteeda madooba siijeedka oo lagu dhufto gacanta bidix beerkeeda oo qeybta cada ayaa lagu dhufan doonaa haddii la ysugu dhufto dhinaca cad oo qofkuna uuga jeedo yar ciyaar iyo wixii la mida wayba ka buraysaaba salaadu haddii badownimo ay ka tahay oo ciyaar aanu ka uga jeedinna waa karaahiya soomaalidu waxay dhahaan sacabka ilaaq baa loo tumaa haddaan ilaaq loo tumayn maxaa habeenkii loo tumaaye maalintii loo tumi waaya marka haddii aynu wax ku faraxnay innagu subxaana allah iyo allahu akbar iyabaa la odhanayaa mooyaane waa shuqul shuqulgaalaad wamaa kaana salaatuhum cinda albeyti ilaa mukaa'an wa tasdiya munaafiqiintu markay gaaladu markay ku tukanayaan masaajidka agtiisa salaadoodu waa foori iyo sacabadhabasha buu ilahay foori salaad kaafirtu waa foori iyo sac can saali bni sacdin ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay dahaba ilaa bani camri bni cawf qoladaasi u tegey liyuslixa baynahum si uu dhexdooda u hagaajiyo oo qabaa'ilisa seegay ahaana quba agteeda degayayoo qardoofa dhexdooda timo waa la isa shiiday nebigu ma ma eeganin oo ma odhan coqaashii odayaasha u diree madaxweynihii muslimiinta isagoo aba ruqaansaday ama u kicitimay halka ah duhurkii iyo casarka dhexdoodii wuu sii ogeysiiyey bilaala wuxuu ihi haddaan ka soo gaari waayo abuubakar u sheeg ummadda ha tukiye waxaana ti salaatu salaadii ayaa timid fa jaa'a almu'adinu ilaa abi bakrin radia allaahu canh mu'adinkaasina waa bilaal nebigu wuxuu u yimi abuubakar fa qaala markaasaa wuxuu ihi atusallii biannaasi fa uqiima dadka ma tukinaysaa oo aan aqiime ah amarka wuu sii qabaa taasaa keentay inuu yimaado istifaamkanina macnaheedu waxa weeye dee wuxuu eegayaa inuu la fuliyo ballamintii nebiga calayhi salaatu wasalaam dadka tuki muu odhanin aadaabtaa waxay ku jirtaa qofka marka mas-uulka ama kaa weyn ma yeeli karaysaa iyo sidaa ka warraniyo ma jirtaa in la yidhaahdo oo aan nidaam amar lagu soconin weeye atusallii binnaasi fa uqiima dadka maa tukin oo aan aqiimo waxaa laga faa'idaysanayaa wakhti baa la sugaa wadaad lama suga bay idhahaan soomaalidu eh haddii wakhtigu uu galo imaamkiina aanu joogin oo wakhti la sugayo macnaha marxalad la sugi kara aanu ahayn oon meel ka soo baxayn in salaadii la tukanayo oo wakhtigeedii aan la dhaafinayn qaala nacam fa sallaa abubakr waan tukinayaa buuhi abubakar baa ummaddii tukiyey fa jaa'a rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam waannaasu fi salaa markaa nebigaa yimi iyadoo dadku tukanayaan fa takhallasa safafkiibuu soo dhex jiray takhallusku safafku ka soo dhex siibtay xaggaa dambe intuu ka soo galay ayuu kolba laba nin soo dhex maraa soo dhex maraa soo dhex maraa si toosa xataa waqafa fi saf ilaa uu jaf safkii hore istaagay fa safaqa annaasu dadkiibaa gacmaha isla dhacay sidaa aynu sheegaynay wa kaana abuu bakrin laa yaltafitu fi salaa abuubakarna markuu salaada galo ma baa la daymoon jirin isagoo aaminsanaa ikhtilaaskii shaydaanka inuu yahay tuugo shaydaan iyo halqaf shaydaan weeye marka taasuu ku qanacsanaa muu daymoon jirin khushuucdiisuna way badnayd falamaa akara annaasu tasfiiqa markay dadkii sacabadhabashadii badiyeen iltafata wuu eegay taasina waa la ogolyo waa maslaxadda salaada fara'aa rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam nebigii barbar taagan buu arkay fa ashaara ilayhi rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiguna ishaaru gacanta ku siiye uu leeyahy animkus makaanak waa an oo bimacnaa ay ah ay umkus makaanak halkaaga joogo imaamnimadaada sii wado ina tuki intaa markuu nebigu yidhi abuubakarow ina tuki oo rasuulkii ilaahay doortay tuki uu yidhi fa rafaca abuubakrin yadayhi abuubakar gacmihiisu sidaa kor ugu qaaday fa xamida allaha ilaahay wuxuu ugu mahadnaqay calaa maa shay amarahu bihi rasuulullaahi nebigu uu faray oo min daalika ina tuki ah min daalika ina tuki ah ina tuki oo uu abuubakar ku yidhi nebigu inuu fadli ummadda ula dheeriya u qiray weeye wa huwa waaqifun cindah isagoo agtiisa taagan inuu yidhi ina tuki waa fadli weyn oo uu ummadda ka horeeyo marka aragtidiisa dheeri waxay keentay si deg dega inuu markiiba u fahmay deeq ilaahay uu siiyey inay tahay ilaahay buu ugu mahadnaqay arrintaa iyadaa marka ha u fahmin faxamid allaha in tii ahayd samica allahu liman xamida tii ahayd maaha dee rukuuc kumuu jirine wuxuu ugu mahadnaqaya waaba lagu cadeeye ina tukidaas ugu mahadnaqaya uma istakhara abubakr abubakar dib uu tallaabsaday xata istawaa fi saf ilaa uu safkii ku egaaday safkuna maaha dad iswada giijinayo suxulka isku dhufanaye waa dad isla wada jaan qaadaya markiiba odaygii waa loo baneeyey ama asxaabigii meeshuu geli lahaa waa laga kala durkay wataqadama rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiguna hore u tallaabsaday falama insarafa markuu nebigu salaadii ka baxay qaala yaa abaabakr tawjiihaad buu bilaabayaa imaamkana doorkiisu tukinta qura maahee waa inuu qirada yaqaano fiqiga yaqaano wacyiga dadka u sixi karo oo ummadda wuxuu ku kordhin karo ayaa muhiimoo qaladkii kaste ee yimaadada idaacadda mixraabka waa inuu ka shidi karaa ayuu sii dayn karaa si dadkii loo saxo yaa abaabakri abubakarow maa manacaka maxaa kuu diiday an tamkuha id amartuk inaad iska joogto an tahbuta inaad sugnaato id amartuk markaan amarku siiyey amarka maxaad u fulin weyday eed inoo tukin weyday qaala abubakrin baa wuxuu uhi maa kaana uma habboona laa yembaqii weeye maa yembaqiina ka dhigata uma habboona libni abi quxaafa ina abi quxaafa isagaa issheegaya an yusalliya inuu ku tukado bayna yaday rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ergadii ilaahay ambiyada u fadli badnaa hortiisa faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay markaa wuxuu uhi maa lii araakum maa lii ra'aytukum waar maxaan idiin arkayaa dad yahow akartum min atashfiiq sacabbada maxay isula dhacdeen oo u garaacdeen man naabahu shay-un qofka wax soo weeraraa ama wax ku soo kordhaan baa la odhan fii salaatihi isagoo salaada ku jira haddii qof wax ka si noqdaan waxuu garan waayo ogeysiin iyo baraarujin doono fal yusabbix subxaana allah ha yidhaahdo fa innahu arrinku waxa weeye idaa sabbaxa ultufita ilayh markuu subxaana allah yidhaahdo waa la soo eegayaa wa inama tashfiiqu linnisaa sacabadaa la isla dhacayaa keliya dumarka iska leh qaala abu daa'uud waxa uu yidhi wahaadaa fi lfariida arrintani faralka un weeye sunnahana wax ka reebayaa ma jiro ee waa aragti sheekhu uu leeyahay uun marka xadiidkaas sidaasuu inoo muujiyo raggi iyo dumarkii cibaadada salaada la ydhaa iyo cibaadooyinka waa iskaga mid wixii sharcigu ku kala duwan mooyaane wixii ay ku kala baydhayaan waa in loo helaa daliil marka salaadana intii loo helay ku kala baydheen marbaa daliil sheega waa la raacaya sida dee raggii jamcii baa ku waajiba dumarkii kuma waajiba raggii jumcadii baa ku waajiba dumarkii laguma leh ereyada ama jidhka inta ay raggu qarinayaan intay dumarku qarinayaan waa kala duwan yihin imaamka dumarku halkuu istaagayo markay dumar tukinayso iyo ka raggu wuu kala duwan yahay habka ogeysiintu wuu kala duwan yahay waxyaabahaasoo kale dee sharcigu sheegay mooye wixii kale way iska raacayaan waxaa halkan ka muuqanaya qofka haddii mas-uulku uu faro oo amar la siiyo oo amarkaa uu u khilaafo tawaaduc daraaddii ama waxaan maslaxadiisa ahayne maslaxadda caamka ah iyo daacadnimo daraaddeed iyo tawaaducuu la khilaafo inaanu dembiilo noqonayn waa sida halkan oo kale amar buu nebigu siiyo wad buuhi dabeetana markii dambena wuu la hadlo wuxu uhi maxaad amarkii u khilaaftay dee amarkii waxaan u khilaafay buuhi ma istaahila arrintan mee waad istaahishaa iyo edab daraad samaysay iyo amarka waxba nebigu ma sii odhanine daacadnimadiisii iyo niyad samaantiisii iyo tawaaduciisii buu tixgeliyey sidoo kale waxaa la mid ahaa cali bna abi aalib markii uu qorayay qoraalkii nebigii iyo gaaladu ay wada gelayeen yowma alxudaybiya ayuu nebigu uhi bismi illaahi araxmaani araxiim ka masax waa kan gaalkii diiday maya aniguma masaxaya buui maxamedun rasuulullah rasuulkaa ka masax gaalkii baa diiday maya ma masaxaya buui bal haddaba aniga itusi buui haddaad adigu diiday aniga itusiyo isagaa gacantiisa ku masaxay shariifkaa nebigu calayhi salaatu wasalaam mu odhanin amar diiddaad samaysiya way xidhan tahay ee wuxuu maaragtay u cudur daaray rasuulku sala allahu calayhi wasalam waalcuduru cinda alkiraami maqbuulu can sahl bni sacdin qaala wuxuu uhi kaana qitaalun dagaal baa dhex dhacay bayna bani camri bni cawf qolada magacaa la odhan jiray oo iska qolo keliya waxaan la idhaahdo ardaaga iyo qabyaaladu qardoofo ma waayo oo xayraankiisu uu iska badan yahay iyo xadaafiirtiisu asxaabtii nebiga ay dhex dhici jirtay qitaalka qabaa'ilku fabalaqa dalika anabiya sala allahu calayhi wasalam arrintiibaa nebiga gaadhay faataahum wuu u yimi liyuslixa baynahum si uu dhexdooda u wanaajiyo bacda duhri buu u yimi riwaayadanna waxay kuu cadaysa wakhtigu nebigu baxay waa wakhti aada u kulul buu ahaa masaafaduna taqriiban dee saacadu yaraan waa loo soconaya ama saacad iyo badh riwaayadii hore waxay kuu kordhisay intaa waxaa kale kuu kordhisay faqaala libilaal nebigu wuxuu ku yihi bilaal idaa xadarat salaatu alcasri walam aatik markay salaada casar soo gasho eenan kuu imanin famur abaabakrin falyusalli binnaas abubakar amar sii amar sii macnaheedu u sheeg weeye hayna tukiyo amar sii iyadoo la yidhi haddana tuki mu odhanin iyo tuki baa lagu yidhi wuxuu ihi maadina tukin falamaa xadarat alcasr adana bilaal bilaal baa ogeysiiyey bilaal baa adaamay uma aqaama wuu aqiimay uma amara abaa bakrin fataqadam xadiidku wuxuu muujinayaa inaan la yaraysanaynin dadka wixii dhex dhaca ee khilaafa hadday qoys yihiin hadday sharkad yihiin hadday qabaa'il yihiin hadday deegaan yihiin waayo dadka muslimiinta ahi dadkan isaseegay mooye kuwa kale ee agjoogayaashu door bay leeyihiin oo ah dabka bakhtiintiisa dabka dadka muslimiinta dhexdooda ka shidhmaana wuxuu u dhigmaa cawska dab caws soo qabsaday oo kale cawska waa la yaqaanaado markuu meel yar ku dhego ee dabayli ku dhufato boqolaal kilomitir kaymo kaymo dhan ayaa gubta oo noocaas oo kale ah markaa saasoo kalea loo aaminsan yahay oo dadka aada isu jeceli marka ay isnacaan nacaybsiyooduna uu ka sii daranyinka kale leanna u dhibka jiraa waxa weeye uu qaadan waaba qofkii ku imanaya qofka walaalkaa marka dhibkaaga yimaado waxaad odhanaysaa maxay ku dhacday waabaan wanaajin jire waabaan isu jeclayne waxaasu isweydiinaya qofkii arrintiis way fogaanaysa midka kale jiraa waxa weeye waxaad aaminaysaa dabka muslimka qayb ka mida qabsaday inuu adiga ku haysto ama adiga kaa kicin doono maslahaad ku fadhida adigana marka halkiisaad iskaga baktiinaysa adaaba danaysanayaba ila siduu usoo shidmayo ayuumu adigana ku kicinaya waayo dadkiiba dee daarulislaam daarulxarbi ma joogaan daarulislaam bay wada joogaan daarulislaamna waa salli keliya idan markaa doorka ay agjoogayaashu leeyihiin kaa weeye ee dadkan isku farxaya ee odhanaya lugtaana lug hadhaydheh kaasina ha iga sii hadho kuwaana waanu isayne allaha isku jabiyo haddii ay la yidhaahdo waxa laga yaabaa inay inkaartuba adiga haddana kugu soo guurtay kugu dambayso waa xuquuqday dadka muslimiinta isku leeyihiin doorka ay leeyihiin dadka dagaalamaya ama isqabsadaana waa inay dadka maqlaan oo cidda ay arkaan inaanay isku dirayne ay u danaynayso waa inay dhaga furan u yeeshaan oo inay iyaga u danaynayaan ay ku qancaan oo ergadooda ay aqbalaan wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahuma waa taa amarka la siiyey waa doorkii agjoogayaasha fain baqat ixdaahumaa cala alukhraa faqaatilu alatii talqi xataa tafi'a ilaa amri illaah doorka dadka dagaalamayana waa dhegaysta oo cadaaladda raaca iyo sulxiga waa mowduuc kale taasi laakiin kolley waa mustafaadaadka xadiidka aynu ka qaadanayno qaala fii aakhirihi xadiidka gadaashiisa ama xagga dambe nebigu wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam idaa naabakum shayun fi salaa haddii salaada dhexdeeda wax idinku soo weeraraan macnaha idinku soo biiraan oo idinku soo kordhaan aan laga aamusi karayn falyusabbix اrijaalu walyusafiq الnisaau subxaana allahi raggu ha yidhaahdaan dumarkuna sacabada ha isku dhufteen qaala ciise bnu ayuub waxa uu yidhi qaala qowluhu atasfiiqu linisa yihi iyo tadribu way ku dhufanaysaa dumarkii biasbucin biasbucayni laba farood oo min yemiinihaa midigteeda ka tirsan calaa kafiha lyusra ayay ku dhufanaysaa gacanta bidix waa siduu sheekhu waa tafsiir culimada ahun kuwan oo dhami waa faralka iyo laba farood oo midigta ka mid a ayay ku dhufanaysaa markaa dee waa macnaha si aanay usii ballaadhanin codkii uunbay uga jeedaan almuhim dhabarka gacanta dhabarkeeda iyo bogeeda waa in laisku dhufto tasfiiqii raggii loo diid hadalkiina loo diid salaada dhexdeeda ahaa dadkii maxaa bannaan alishaaratu fi salaa oo subxaana allah idiyo ishaaradii waa la israacin karaa inuu qofkii subxaana allah markuu yidhaahdo mid ag joogay oo uu baraarujinaya markuu soo eego farta ugu fiiqo macnaheedu waxa weeye waxaa wax ka qabo ama qofkaa qabo ama saas oo kale ama saa yeel dee warkiiba waa dhanyi kol haddaad intibaahii soo jeedintiina subxaana allahi ku soo jeedisay wixii markaa aada u tilmaamaysayna ishaaro ku siisay waa isfahamteen can anas ibni maalikin ana nabiya sala allahu calayhi wasalam kaana yushiiru fi salaa salaada dhexdeeda waxbuu tilmaami jiray nebigu baabun fii masxi lxasa fi salaa adaabtii salaadiiyo wixii la diiday wixii la ogolaadaynu marayne in dhulka la masmasaxo iyo wejiga waa la diiday can mucaqiib can mucayqiib ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaal laa tamsax waanta tusalli dhulkaha masixin qof yahow adoo tukanaya fain kunta laabudda faacilan fain kunta haddaad tahay qofkaagan tukanaya laabudda kollayba faacila mid samaynaya fawaaxidatan famsax waaxida mar keliya masax taswiyat taswiyat alxasa dhulka isku simistiisa fain kunta faacilan fain kunta laabudda faacilan haddii aada samaynaysa taswiyat alxasa quruuruxa iyo dhulka isku simidiisa haddaad samaynayso fawaaxidatan mar keliya mar keliyaa lagu ogolya shaydaanku laakiin dee ku dayn maayo ee uu kugu wadayaa un weli may dhammaan kamuu fuqin operationkiisu waa wix alla wixii uu kugu jeedin karo uu kugu jeedinaya ashaydaanu dibu linsaan wainamaa yaakulu dibu min alghanami alqaasiya shaydaanku waa bahalka dadka cuna bahalka dadka cuna wey si alla suu kugu cuni karaba waxyaabaha la diiday ayaynu ku dhex jirnaa baabu rajuli yusali mukhtasira waa qofkiioo tukanaya isagoo gacan keliya kilinkilada ku qabsaday ama labada gacmoodba can abi hurayrata qaala nahaa rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkuna wuxuu diiday can اlاkhtisaari fi الصalaa ikhtasara yakhtasiru ikhtasara waa laba macno leh wuu soo gaabsadayna waa la idhaah kilinkiladu qabsadayna waa la idhaah markaa tani ikhtasara oo bimacnaa iqtasara a ma aha laakiin waa min waa ikhtisaarkii waa kelida qaala abu daauud wuxu uhi yacnii wuxuu ujeedaa yadacu yadahu gacantiisuu dhigayaa calaa khaasiratihi kilinkiladiisa ha u fahmin soo gaabintii salaada laakiin u faham buu ku leeyahay markii uu qofku gacanta saarayay kelida xikmadana horeaynu soo sheegnay wallahu aclam shaydaankaa sameeya ahlunaarkaa sameeya waa kibraaniga ficilkiisa si kastaba haato baabu rajuli yactamidu fi salaati calaa casa salaada dhexdeedii iyo aadaabteedii maxaa banaan maxaanse banaanayn baynu ku dhex jirnaa waxa ku yihi alrajul waa ninkii ama qofkii yactamidu waxa uu caskanayaa fi salaa salaada dhexdeeda calaa casan ol tukube odaygii ama islaantii inuu tukube qabsan karo ayaa halkan laguu sheegi oo uu isku tiirinayo isagoo markaa fadhiga diidaya oo sarajooga doonaya taasina maadaamay nebiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam wax iska jaa-isa weeye laakiin dee waa in cudurdaar jiro oo qof aan tukubeba u baahnayn muxuu iskaga rari dee tukube haddaan laba kuu baahin maxaad iskaga taagi marka tukubaha waxa lamida bay leeyihin fuqahadu inuu suxulka meel yaro saaro ama gidaarkaas oo kale uu ku tiirsado marka sarajoogii ku yaro dheeraado odaygii markaa ama qofkii xanuunkiiyo faarajka qabay gidaarku dhinaca yaro saaraya markuu yar daalo ayuu ku yaro qabanaya o dhow haddana kasoo yaro qaadaya taasoo kale waa iska banaantaybayda can hilaal bni yisaaf qaala wuxuu uhi qadimtu waxaan galay alraqa magaalada raqa la yidhaahdo waa magaalo shaam ku taalla weliba suuriyay ku taallaa fa qaala markaasaa wuxuu igu yihi lii aniga bacdu asxaabii ninaanu qaar aanu asxaab nahay nin ka mida baa igu yidhi hallaka ma kuu sugnaatay fii rajulin nin macnaha fii liqaa'i rajulin nin la kulankii ma danaynaysaa weeye min asxaabi الnabiyi salى اllahu calayhi wasalam waa beryihii dambe asxaabtu sii marhanaysay dee aada iyo aada loo danaynayay la kulankooda hal laka fii rajulin min asxaabi الnabiy war ma danaynaysaa la kulanka nin asxaabtii nebi maxamed ka mid a salى اllahu calayhi wasalam qaala wuxuu uhi qultu haniima waxaan ku yihi bu uhi haniima inaha haniima dee la kulankaasi waaba qaniimad nin asxaabtii ka mid a haddaan maanta helo nasiibkaygaaba wanaagsan oo nin qaniimad helay baana fa dafacnaa waxaan u tagnay ilaa waabisa oo raggii u dambeeyey geerida ah waabisatu bnu macbad alasadi asxaabiga la odhan jiray buu ahaa sanadii sagaalaad buu islaamay waxa uu deganaan jiray magaalada riqa la yidhaahdo iyadaanu ku dhintay qolyaha qaarkood waxay tilmaamaan inuu qaadiha laakiin isagu qaadi ma ahayn ee wakhtigii haaruun rashiid ayaa inankiisii cabdiraxmaan la odhan jirayba halkaa qaadi ka ahaa waa bartaasu ku aasan yahay maalmo dhoweyto waa meelahay hadal hayeenay lahayn xabaalihii asxaabtay dumiyeen qoladan daacish ay yidhahdaan ay la dagaalamayaan gaaladu asxaabtii ay dumiyeen ayuu qabrigii waabisa ku jiray bay markaa odhan jireen inkastoo qaarkoodna ay ka murmayeen laakiin quburii ay isku simayeene bahlaha waaweyne laga taagay ay ka jebinayeen qabru waabisa ku jiray bay odhan jireen iyo jurayj iyo qultu lisaaxibii markaa waxaan ku idhi buu saaxiibkay nabda-w waynu bilaabaynaa horta fa nanduru ilaa dalli horta hadyigiisaynu eegaynaa dalligu waa hadyiga iyo samtiga iyo qofka suluugiisa iyo siiradii dhaqankiisa war balalta aan ka bilowna mar hadduu ninkani nin nebigii arkoo soo gaadhay uu yahay muuqaalkiisa iyo marxirashadiisa iyo ila nebigii baynu ka eeganaynaa waxaynu intaynaa ficilkiisa gaadhin balalta aan eeganno muuqaalkiisa nabda'u fananduru ilaa dalli saasaanay tahay oo dee dadka acyaanta ah waxaa la eeganayaa ficilkoodu wuxuu wax u saxayaa sida qowlkooda u saxo aw akar fa idaa calayhi waxaa dushiisa saaran asxaabiga qalansuwatun laadi'a koofiyad yaroo ku dhegan laadi'adu laasiqa wey koofiyad gaaban oo dhakada kaga dhegan daatu udunayni laba dhegood leh dhulka la joogaa waa shaam oo waa qabow oo iminkaba baraf ka dhacaya waa kaa dadka laynaya marka laba dhegood oo yaryaroo xaggan hoose lagu soo xidhayo cunaha ayay leedahay wa burnusu khazin akbar marka burnuskuna waa koofiyadan dhaadheer macnaa koorhkan had iyo jeer koofiyadiisuna ku rakibantay iminkaba hudheyrhkiiya lagala soo baxo ee barafkiiya laga gashado wey burnusku waa koorkaa koofiyadiisu wata wey ay ku talantay khasiguna waa wuxuu ahaa xariirta in ka mida markaa wax xariira baa qiyaastii ku jira ayuu badnaanin coton iyo xariirii baa isku jira akbar midabkiisuna waa boodhe boodhkanu wegiye waidaa huwa waaba iyadoo asxaabigii muctamidun calaa cashan ul buu tukud ahaan u haystaa fii salaatii markuu tukanayo tukuda ayuu haystaa faqulnaa waxaanu nihi bacda an sallamnaa intii aanu salaannay kadib ila muslim miyir qabo isa salaamay waxay ugu horeeyaa waa assalaamu calaykum waraxmat اllaahi wabarakaatu waanu salaamay faqaala wuxuu ihi xadaatnii markaanu yidhi noo waran waxay ii warantay buuhi ummu qays bintu mixsan ayaan iska saaraay oo iu sheegtay ana rasuula اllahi sala اllahu calayhi wasalama lama asan markuu nebigu weynaaday wa xamala laxma uu hilibkana qaaday markuu nebigu weynaaduu yaro cuslaaday itakhada camuudan waxa uu samaystay tukube fii musallaahu meesha uu ku tukanaya u yaala yactamidu calayhi uu cuskan jiray waa weliba dee habeenkii markay salaadu dheeraato dee aynu garanayno jusas buu akhriyaya markuu yaro daalo kaasuu yaro cuskanaya markaa dee saxaabiyadaasaa ii sheegtay buuhi oo aniguna kaasaan nebiga kaga dayanaya iminkana waan daalay oo waan da-oobay marka waan cuskanaya taas inayna dhib lahayn faral iyo sunnada ayaa halkaa laga arkayaa weliba faralka haddii qofku uu kici karu istaagi karo waxyaabo kaleba ha kaashada xarig yar u qabsado gidaaru ku tiirsado tukube waa waajib bay leeyihin culimadu ee markay ikhtiyaarka uu leeyahay ee sunno tahay salaadu sunno tahay wey haddaanu dee miir doorsoomaynin ama aan khushuucdu ka tegaynin qofku inuu isu taago weeye faralka waxa yaro kaashadabe baabu nahyi can ilkalaami fi salaa waa hadalkii oo la diiday salaada dhexdeeda mar dhinac kaleu kaga soo wareegaya kolkii hore daliilku wuxuu ahaa xadiidka iminkana qur-aankiibaa daliilkii laga qaatay can zayd bni arqam qaala wuxuu ihi kaana axadunaa midkayo wuxuu ahaa haddaanu asxaabta nahay yukallimu rajula ilaa janbi ninka dhinaciisuu la hadli jiray ninka safka ay ku wada jiraan fi salaati salaada iyadoo lagu jiraabuu la yar sheekaysan jiray inta muraadka ah fanasalad waxa soo degtay waquumuu lilaahi qaanitiin waa laba amar baa markaa wada socdo oo quumuu istaaga wey oo faralka in la istaago aayaddaa daliilu ah quumuu buu ilahay istaaga waa amar qaanitiina xaalaad tihiin oo markaa taasina iyaduna waa qeyd bay u tahay caamilka alxaalu wasfun lisaaxibihi qaydun licaamili baa la caamilka dabar buu yahay xaalku marka xaala idinkoo xaaladaa ku sifaysanoo istaaga aamusana waa laba amar faumirnaa bisukuut sidaa asxaabiguba uu fahmay aamus baa nala faray wa nuhiinaa can ilkalaam hadalkii salaada dhexdiisana waa naloo diiday marka sidaasay tahayoo dee diintani waa diin tadaruj baa la samaynaya xagga tashriica sharci dejintu maraaxil bay maraysa marxalado ayay maraysay oo kolkaasaa kolba la nasakhaya oo kolba qayb addoomaha laga fududaynayo qaybba loo toosinayo salaadiina sarajooga waajib bay ku tahay faralkii sunna salaaddii kale ee sunnaha ahaydna waa sunna un in la istaagaa iyo fadligeedoo badan ereyga qaanit aw ilqunuut ilaa toban macnuu soo arooraa oo kollay shicir ay ku tiriyaan culimmadu oo uu ka mid yahay sarajooga iyo daacada iyo khushuucda iyo waxyaabahaas o dhan ay ka mid yihiin macaanidii unbuu ka mid yahay aamuskanina wa nuhiina cani alkalaam hadalkiina waa naloo diiday hadalku nooca uu yahay wa innagaa soo aragnay oo hadalku waa mukhaadab iyo khayba iyo takallum markaa ka loo jeedaa waxa weeye takallumkiiyo iyo shaygan loo yaqaano khitaabka haybadii maaha maqnaanshaha qofka maqan ama loo ducaynaya ama laga warramayo baabun fii salaati alqaacidi waxa isweydiin lahuun ibnu mascuud ayaa waxa uu lahaa markii aanu ka soo noqonnay hore tirmidigaynu kusoo marnaan filaya markii aanu ka soo noqonnay axmed unajaash ee aanu nebiga kusoo noqonnay calayhi salaatu wasalaam ayaan ayaan nebiga salaamo markaa salaantii buu iga qaadi waayey horeynu soo marnay kadibna waan yaabayoo waa kii lahaa murugo badan baa igu timid markaa rasuulkuna wuxuu joogay sala allahu calayhi wasalam maka ay asxaabtu usoo noqdeen aayadduna sida la ogsoon yahay waa madani oo dee waxay kusoo degtay madani marka see la isu waafajinaya ayay shuraaxdu isweydiiyaan sida raajixee macruufka ahay waxa weeyaan ibnu mascuud radia allahu canhu laba hijruu galay oo markii hore iyagoo maka jooga ayay hijroodeen asxaabtu kadibna waxaa lagu yidhi waa dhulkii wuu hagaagay oo maka way hagaagtay oo waa loo ammaanay way soo noqdeen markaase haddana aada loo ciqaabay intii iyo in ka badan baa mar labaad u hijrootay axmedunajaash iyo xabashida noqodkii dambey soo noqdeen ayuu madiine tegey cabdillaahi bn mascuud bilowgiiba wuxuu la galay oo raggii kale uu ka soo horreeyey oo la bilaabay dagaalkii beder marka waxaa lagu jamcin karaa bay leeyihiin noqodka labaade uu sheegayo ee nebigu uu ka aamusu salaanta ka qaadi waayey waa noqodkaa labaad ee madiine uu kusoo noqday maadaama aayadduna madani ahay saasay isku waafaqi karayaan baabu fii salaati alqaacid qofka fadhiya salaadiisa xukunkeedu muxuu noqonayaa can cabdillaahi bni camrin qaala wuxuu uhi xuditu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu wuxuu inuu yidhi baa la ii sheegay asxaabtii way kala warin jireen cabdillahi bn camr bn caasna dee horeynu usoo sheegnaan filayaa inuu waqti sanadii toddobaad islaamay oo islaamkiisu isagii abi hureyreba mutaakhiru ahaa marka asxaabta in badan buu ka warin jiray axaadiidta salaatu rajuli qaacida nisfu salaah waxaa la ii sheegay qofka oo fadhi ku tukada in salaadiisa ajrigeedu kala badhuu noqonayo saasay asxaabtu ii sheegeen oon haye faataytu nebi maxamed baan u imi fawajadtu yusallii jaalisan waxaan helay isagoo fadhiga ku tukanaya eeg warkaana wuu sii hayey wixii ajrigiisu kala badhmayeyna isagoo nebigu wadu arkay fawadactu yadii fawadactu yadaya calaa ra'si labadii gacmood baan madaxa ku qabsaday waryaa asawka nebiga qowlkiisii iyo ficilkiisii iskhilaafay ayaan idhi buui faqaala markaa nebigu wuxu uhi maa laka yaa cabdallaahi bna camr cabdillaahi maxaa kugu dhaceed madaxa u qabsateed igula yaabta qultu waxaan ihi xudiftu yaa rasuula allah dee waxaa la ii sheego asxaabtu ii sheegtay annaka qulta inaad adigu tidhi salaatu rajuli qaacida qofkoo fadhi ku tukada nisfu salaa waa salaada barhkeed wa anta tusallii qaacidan adiguna fadhi baad ku tukanaysa ma warka hore aan hagaagsanayn mise adigaa hoos u degay wey qaala wuxu uhi ajal way jirtaa warka hore waa sax walaakinii lastu ka axadin minkum anigu laakiin mid idinka idinka mida lama mid ihi anigu lastu ma ihi ka axadin mid oo kale minkum idinka idinka mid ah anigu waan idinka duwanaha macnaheedu waxa way fadhigaasaan ku tukanaya ilaahayna wuu i buuxinayaa marka min khusuusiyaatihi sala allahu calayhi wasalam iyadoo weliba aanu xanuunsanayn hadduu xanuunsanayo qofka rasuulka iyo cid kaleba waa loo buuxinaya laakiin isagoo aan xanuunsanayn hadduu fadhiga ku tukado xadiidku wuxuu caddeeyey in loo buuxinayo nebiga marka khusuusiyaadka nebiga afartameeyada ah baa lagu daraya عن عمران بن حسين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدة ننك أفر لكتك له بل كور النبي محمد فقال مركا النبي وحول صلاته قائما أفضل صلاة سلاتوغ كتك ذقفه ويكفل لبلنت من صلاته قاعدا صلاة فرق كتك ذو وصلاته قاعدا salaada uu fadhiga ku tukadaana cala nisfi min salaatihi qaa'iman salaada salajoogga uu ku tukada barhkeed weeye wa salaatuhu naa'iman salaaduu jiif ku tukadaana cala nisfi kala barh weeye min salaatihi qaacida salaaduu fadhiga ku tukada barhkeed weeye marka in jiifkiina lagu tukan karo qofku isagoo kari karaba fadhigii salajoogii ayaad halkaa ka aragtay marka haddaad furaashkaaga iskaga sunaysanaysood qur-aankii qur-aankii in jiifkii lagu akhriyi karo salaadiina jiifkii lagu tukan karo xadiidku daliilu yahy ilana haddii lagu jiifkaad ku tukan kartaa way kala laasimaya way kala dhalanayaan oo tadaakhul baa imana way soosgelayaan salaadii baa laguhi jiifkii ayaad ku tukanaysa salaadayna maxaad ka koobnayd inamaa hiya atasbiixu watakbiiru wa qiraa'atu lqur'aan qur-aanka akhrintiisiba asal ahaydba salaadii hadda ay ku ansaxayso marka adigoo jiifaad qur-aankii akhriy salaadiina tukan laakiin boqolkiiba waxaad leedahay maxay shan iyo labaatan labadii ragcadood afartii ragcadood baa udhigmaya iyo labadii ragcadood baa isu dhigma waana salaadii sunnahaydban cimraan ibnu xusein arrinta uu markaa sunnihiina waxbuu ka weydiiyo kaa horaa lagu fasiraya faralka iyo faralka iyo fadhigana waxbuu ka weydiiyey oo kan dambea lagu fasiraya can cimraan bni xuseini qaala wuxuu ihi kaana b annaasuur babaasiir baan lahaa marka baasuur iyo naasuur marka la jamciyo waa bawaasiir bawaasiir waa jamcii baasuur ama naasuurna waa mufradka waa tawarumkaa daakhil dubur duburta gudaheeda oo bararkaas yimaado oo markaa qofkii dhib ku hayso weeye iyo nabarkaas kaga samayso dhib badan baa ka haystay fasa'altu nabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulkaan weydiiyey anigoo uga cabanaya ole maxaan yeelaa mararka qaarkood baa laga sarajoogii dee inuu ku adkaado fa qaala markaa nebigu waxau uhi salli qaa'iman fain lam tastadic faqaacidan fain lam tastadic facalaa janbin ku tuka sarajooga haddaad kari weydo fadhiga haddaad kari weydo dhinaca marka kaa hore sunnii buu khuseynayay kanina waa faralkii marka si cad wuxuu nebigu u sheegay faralka inuu lagama maarmaan tahay istaagu qofku wuxuu u guuri karaa fadhiga hadduu kari waayo sarajoogii hadduu kari waayo inuu kari karayo in kalena isagiyo ilaahay baa isla og in lagu dirqiya ma hadduu dhaa ma karayo karidduna sideedaba inuu qofku iskadeeda maaha oo marka uu istaago hadduu ama miyir doorsoomayo ama koomo galayo ama dawaraan uu dhulku la samaynayo la wareegayo ama khushuucdu ay ka lumayso iska fadhiisanayaan fadhiga laftiisaa maraaxilo kaa kursiguna dabcan wuu kasii sarreeyaa kii kale marka tartiibtaas uu samayn doonaa can caaishata qaalat maa ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka maan arag bay tidhi caaishii nebiga maan arag iqra-u isagoo akhriyaya fii shayin min salaati leyli salaatuleylka qayb ka mida jaalisan isaga oo fadhi ku akhriyaya qad weligii weligii qur-aanka fadhi kumu akhriin isagoo tukanaya salaatuleylka xataa dakhala fi sinni ilaa uu da-dii gaadhay oo lixdan iyo wixii ka sarreeya gaadhay fa kaana yajlisu fiiha wuu fadhiisan jiray salaada dhexdeeda fa yaqra' wuu akhriyaya xataa idaa baqiya arbacuuna aw halaaثuuna aaya markay u hadheen afartan aayadood ama soddon aayadood qaama uu istaagayaayo faqara'ahaa intaasuu soo akhriyayaayo uma sajadahaa wuu sujuudaya macnaha dheerarka qiraaraad ka arkaysa waxa marka lagu dhaa baaqi kolka lagu dhaado dee waa boqolkiiba toban ama boqolkiiba labaatan ayaa baaqi lagu sheegi karaa boqolkiiba siddeetan waa inay kasii horey ilaa hadduu boqolkiiba konton noqdo dee baaqi lama odhanay ama boqolkiiba soddon ay kuwa boqolkiiba toddobaatan ay hadhayin baaqi la odhan maayo marka waxaa laga fahmayaa intii badnayd inuu soo akhriyay baaqigiisiibaa u dhigma in aynaan inagu salaadeenna o dhanba ku karayninba inta yaraa uu la kacay oo afartan aayadood hadday doonaan kuwii dhaadheera suuradaha dhaadheera oo safaxaad safaxaada wala ragcad keliya ogow can caaishata qaalat waxay tihi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waxa uu ahaa yusallii leyla طawiila qaa'ima leylan طawiilan habeen dheer buu tukanayaa habeen dheer macnaha waxaad u fahmaysaa habeenka in badan oo ka mida inuu tukanaya weliba qaa'iman buu ku tukanayaa wa leyla طawiila qaacidan habeen dheer in badanoo habeenka ka midana fadhi buu ku tukanayaa haddaba waqtigiisu u qaybsanaayo faidaa sallaa qaa'ima rakaca qaa'iman hadduu sarajoog ku dukanayo rukuucdiisuna waxay noqonaysaa sarajoog waidaa sallaa qaacidan rakaca qaacidan yaa ha xadiidka hore iyo kan uma yafcalu fi rakcati haaniyati mila dalik kaa hore iyo waa isku mid laba xadiis isku mid rakaca qaacida markaana fadhi ayuu ku rukuucayaa riwaayadana waxay ku leedahay hadduu sarajoog ku tukado sarajoogu rukuucda ka soo bilaabaya qaybta kalena waxay ku leedahay haddii uu fadhi ku tukadayna fadhigu rukuucda ka wadaya laakiin mid isku jirtana wayn wayn waynagaa soo aragnay oo inuu maaragtay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ku akhriyayo yajlis fiiha fa yaqra' marka ay afartan u hadheen buu kacaya marka macnaheedu waxa weeye fadhi wuu ku dhammayn karaa sarajoogna wuu ku dhammayn karaa in hadduu doonana qaybta kal qayb buu la kici karaa oo siduu u fadhiyey ayuu rukuucda ka soo xagga sare ka soo rukuucay inta waa la ogolyay almutatawicu amiiru nafsi intaa sharcigu ogolaadayba qofkii waa loo ogolyahay can cabdillaahi bni shaqiiqin qaala waxau ihi sa'altu caaishata caaisho waxaan su-aal baan weydiiyey akaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku miyuu ahaa yaqra'u suurata fi rakca ragcad keliya miyuu suurad ku dhammayn jiray yaqra'u suurata fi rakca weliba sida jawaabta ka muuqanaysa waa salaatuleylki qaalat waxay tidhi almufasala dee way soo gaabisa nacam yaqra'u suuratan min almufasal bay ka dhigantay intaasaa xadfan haa suurad keliya wuu ku akhriyay ragcad keliya laakiin suuraddaasi waa halkee min almufasal qur-aanka qaybta mufasalka laydhaa gaagaaban suurat alxujuraat iyo qaaf iyo meelahaas ayaa laga bilaabaya ilaa dhammaadka ilaa birabinaas marka suuradaha dee jus afartaa juse hoose ku jira mid ka mida hal ragcaduu ku dhammayn jiray saasay ugu jawaabtay qaala wuxu uhi qultu waxaan idhi fakaana yusallii qaacidan hamsatu listifaam baa xadfan akaana yusallii qaacidan ma dhici jirta inuu nebigu fadhi ku tukado qaalat waxay tidhi xiina xadamahu nnaas markay dadku jabiyeen ha macnee nacam baa ka horaysa nacam fadhi wuu ku tukan jiray xiina xadamahu nnaas xadmigu waa burburinta iyo jabintaiy markay dadku daaliyeen ilaa in badan buu qiyaado hogaamin tala ummadeed hami ummadeed xambaarsanaa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka markii uu nebigu burburiyeen dadku dadku see u burburiyeen maaha inay tumeen macnaha oy bukaaseen ee wax la dhaceen qaar la dhaco dee gaaladii way jireene laakiin waxaa laga jee looga jeedaa hogaamintii dadka iyo hiqalkoodii iyo culayskoodii ayaa nebiga cimri dedejiye calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaahdo mas-uuliyaddu wasiir liannaha liannahu yaxmilu alwasr sumiya alwasiiru wasiiran liannahu yaxmilu alwasr culays buu sidaa markaasaa wasiir lagu magacaabay qofka mas-uulka ahina marka uu dee humuumta ummadda xambaarsan yahay iyo culayskooda shamac buu ka dhigan yahay isaga iyo mucallinka iyo qofka mucallinka mufakirka mas-uulka waa shamaca dadka u iftiimaya isagu gubanaya dadkuna dheefsanayaan marka nebigu calayhi salaatu wasalaam hogaamintii dadka ayaa culays ku keentay oo gaboojisay oo cimrigiisii oo nebiga daalisay dabeetana taas waxay keentay inuu fadhi ku tukada bay caaisha ku fasiraysaa maskaxdeeda ballaadhan halkaasay kala baxday radia allahu canha in nebiga waxyaabaha culayska ku keenay xanuunadu ka mid ba da-du ka mid bay ahayd culayska hogaamintu ay ku haysayna ka mid bu ahaa wallahu aclam